إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaado qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay magaalada bariir ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kadib markii halkaas kaga carareen askartii dowladda federaalka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka geystay magaalooyinka baydhabo iyo dinsoor iyagoona beegsaday ciidamada maamulka iskugu yeeray koonfur galbeed ee kuwa jira xabashida beesha mursada ayaa mujaahidiinta ku wareejisay xoolo iskugu jira geel iyo ari weeraro lagu dilay boqolaal askaroo ka tirsan dowladda xabashida ayaa ka dhacay gudaha dalkaas warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada afar iyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuur iyo alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena waafaqsan koo iyo labaatanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay magaalada badiir ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kadib markii halkaas kaga carareen askartii dowladda federaalka warkaas iyo war kaloo ku aadan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerare ka geystay magaalooyinka baydhabo iyo diinsoor waxaa inooga waramaya cabdifataax maxamed qaasim aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan beder ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada beriire ee gobolka shabeellaha hoose beriire waxaa isaga cararay xalay gelinkii dambe ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka oo qalqal xooggan uu ku soo bilowday tan iyo weerarkii cuslaa ee lagula wareegay degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana walwalkooda iyo qalqalkooda uu sii xoogaystay shalay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen deegaanka sabiid lagu magacaabo oo u dhow degmada afgooye beriire ayaa wuxuu u dhexeeyaa afgooye iyo degmada awdheegle sidaa darteed ciidamada dowladda federaalka waxay u arkeen inay dhexda uga jiraan laba magaalo oo ay gacanta ku dhigeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi waxay keentay in xataa maalin cad ay sugi waayaan oo xalay gelinkii dambe ay cararaan kadib markii ay fariin uga timid baa la leeyahay xarunta madaxtooyada ee muqdisho iyada oo loo sheegayo in ay suuragal tahay in wixii ku dhacay saaxiibadoodoo kale ay ku dhici karaan saa darteed waxay aadeen dhanka iyo number konton iyo meelaha kale ee ciidamada uganda ay joogaan sida number lixdan oo kale sida dad xoogaal ah ay inoo sheegayaan magaalada marka waxaa gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gacantooda kusoo dhacday beriire iyadoo aanu wax dagaal ah halkaasi ka dhicin dadka magaalada ku dhaqanna waxay ku faraxsan yihiin isbeddelka maamul ee ay gashay magaalada beriire hadduu allaha uga dilihi doono waxaan rajaynaynaa in aan warar iyo waraysiyo iyo xogo badan dhegaystayaasha uga soo gudbin doonno magaalooyinkaasi ay la wareegeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wakhtiyada iyo maalmaha na soo aadan hadba sida ay inoogu suura gasho dhanka kale waxaa weerar lagu qaaday habeenkii xalay aad u culus xero koowaad oo ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa taabacsan dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay waa xero ciidamada etoobiyaanka laga ilaaliyo oo laga waardiyeeyo dagaalkii xalay waxa uu ahaa mid aad u kulul oo hub culus iyo mid fududba ee lagu beegsaday xeradaas maadaama habeen uu dhacay ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay khasaaraha waxaa kale oo ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen cabdiraxmaanow saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo saldhigaas oo lagu magacaabo makuudo waxaa isna lala beegsaday hub culus iyo mid fudud lamana oga khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay beesha murasade ayaa mujaahidiinta ku wareejisay xoolo iskugu jira geel iyo ari warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa halkani ka soo jeedinaya farxaane cali cabdulaahi beelweynta murusade oo ka mid ah beelaha dega waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya ayaa bixisay xoolo fara badan oo ay ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka waxaana beesha ay sheegtay in xoolahan ay u bixisay alla dartii mujaahidiintana ay u kaashadaan dagaalka ay kula jiraan shisheeyaha iyo dowladda federaalka xoolaha ay bixisay beesha ansaarta ah ee murusade ayaa isugu jira geel iyo ari kuwaas oo beesha ay ku wareejisay mas-uuliyiin ka mid ah mujaahidiinta geela beesha ay ku wareejisay mujaahidiinta ayaa tiradiisa gaaraya afartan neef oo geel ah iyo boqol neef oo ari ah ugu horrayn nabadoonnada beesha murusade ayaa kelimado kala duwan jeediyey iyagoona intaa raaciyey in xoolahan ay ku wareejinayaan ugaaska beesha waxaan wareejinaynaa annagoo ah beesha murusade geel afartan geelah iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in maanta meel kasta laguga xakumo naf iyo maal beesha murusada waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiilillaah waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geelah iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee la diriraya cadowga ilaahay intaas kadib waxaan hambalyo iyo bogaadin u marihaynaa annagoo golaha nuqubada saddex iyo sagaal ee gobolka galguduud ciidamada mujaahidiinta oo ansaariya muhaajireen ee cadowga horarka oo dalka iyo diinta ay dadka ku soo duula lafdhabarta jebiyey ciddii ku farxaya ha ku farxdo ciddii ka naxayana ha ka naxdo xoolahaasaan maanta wareejinaynaa waa waxaad saddeqaysta beesha saddex iyo sagaal meel walbay degtay ka keentay ilaahay dartiisa ula baxe waxayna ku wareejinaya insha allahu tacaala ugaaska beesha saddex iyo sagaal ugaas cabdulaahi daar axmed ugaaskeenna ayaan ku wareejinaynaa ugaaskuna meesha kale mudaynta ayuu kusii wareejin doonaa insha allahu tacaala dhankiisa ugaas cabdulaahi daahir ayaa isna ku wareejiyey wakiilka waaliga galgaduud sheekh cabdulaahi maantay waa maalin ramadaan ah sagaaliyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaaliyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shantii geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neefoo geela waa laakiin bal aan toban ku dhufanno geelaan waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol naqato alaa neef waa toddoba boqol oo neefoo geela ilaah ayaa yidhi mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin waa ambatad sabca sanaabila waxaa la rabaa oo aan u niyoonaynaa oo aan u dhiibaynaa inay mujaahidiintu ku tabaraystaan gaaladuna ay ku jabto niyad ahaan ay ugu jabto tabar ahaanna ay ugu jabto waxaan rabnaa wiilka mujaahidkaa ee ninkaa calola'uuskaa raacdaysana waxaan rabnaa isagoo calooshiisa ku jira insha allahu tacaala inuu qoorta ka soo qabto marka la yidhaahdo inta qof kasta oo wax dhiibtana sidaas ay u niyooto ummadda soomaaliyeed si guud baaq waxaan ugu diraynaa war maxaa kitaabka ilaahay ika baxshay maxaa kitaabku ika baxshay bal sheega ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ahaa jiray oo kitaabka ilaahay ku dhashay oo nikaaxa lagu dhalow wixii kitaabka ilaahay ka baxsha sheega oo laydinka wadi la'yaa kitaabka ma kitaabka ilaahay yaada ku dhalanina oo ma nasarkiinaad duran ma diintiyaad hunguri dhaafsanaysaan kitaabuuna noo soo dejiye hawe kale hana gelinaya aan kitaabkaas ku midowno waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaalaa wilaayada gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid naa'ibkii ou soo dirsaday oo wakiilka u ahay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaalaa ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta hawshiisi aan ku wareejinnay insha allahu tacaala waxaan leennahay ilaahay ha u barakeeyo intaa kadib gabay ku socda xasan sheekh ayay beesha ku soo bandhigtay madasha kulanka murtadkaaya bohsiga ku nool waa xasan gurguur murtadkaaya bohsiga ku nool yu-ashadii gaadhay yaxsulkeedii waa kaa ku rida yoomayoomaha ah wuxuu inayasaayaba hadduu yaaban yahay maanta yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeed yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeede yaxyax ma laha weligii hadduu caabdhex yuururo ah yuu ankiyo saliibiga ninkani wuu ku yowyabaya tinta yoofisha iyo ilkaha yidhidku naafeeyey tinta yoofisha yamaayuuggi uu soo kacshaye nalagu soo yaacashay yallah weeye oo maanta way tabar yaraadeene yamcarrada dhexdoodiyo haddii duurkale laga yaahshay yablaskiyo catawgoodii baan aragnay yoomkaas yibalkiyo garaafooyinkaa idinku yaalyaala yurkud iyo waxaa laga og yahay tan iyo yuukeye yaxaasyadu waxay cunahayaan yoberradaadii
waxaa sidoo kale qayb ka ahaa shirib oo isna ay goobta ka tiriyeen waxaan leenahay marka kayaan jihaada kaalmaadiis kayaan jihaada kaalmaadiis karaan leewaadka kaashaata oo diinta koolkay koor yeelaayaan karaan lee maalmaa kaydsaadaan mujaahidiintana waxaan leeyahay xoolahan waxaad ku kasbateen kufaarta la kawaanayaad karaamaadan ku kasbateen karaamaadan ku kasbateen
qabaa'ilada soomaalida ee dega guud ahaan soomaaliya ayaa waayadii ugu dambaysay waxay tartan ugu jireen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka ka socda soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika kaas oo ay xarakada al-shabaab kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo horarka ku ah dalka kan ee soomaaliya talaadadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale beesha xawaadle maxamed ee degta gobolka hiiraan ay mujaahidiinta ugu yaboohday tiro neefaf geel ah ayagoo sheegay in ay si gaara ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ee ay dagaaladu ka socda weeraro lagu dilay boqolaal askar oo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen weeraro laayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano kuwaasoo ay ku laayeen boqolaal ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ugu yaraan saddex boqol konton iyo shan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lasoo warinayaa in lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka amxaarada ah ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo ku sugan gobolkaas sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaaladan lagu qabtay tobannaan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano ee dagaalka xooggan kula jirto ciidamada itoobiya dalka itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaallo adag oo dhex maraya dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadaha ka dhisan dalkaasi waxaana abiy axmed iyo xukuumaddiisa ay ku guuldaraysteen soo afjaridda dagaaladaasi oo dhiigbax daran ay kala kulmayaan sidaba hadda dhacday oo ay maleeshiyaadka faano ay dileen askar aad u fara badan oo ka tirsan dowladda xabashida sidoo kalena gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal halka warkan aad kala socotaan waa reediyo alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afariyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuriya alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruusta halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتأمل darsigeenna waxaan isku dul taagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال السعدي رحمه الله asacdi raximahullah wuxuu yidhi xuquuqda ay isku leeyihiin muslimiinta waxaa ka mid ah inaysan dhexdooda isku jeesjeesin oo aanay isku adeegsanin hadal ama ficil kasta oo muujinaya in qofku xaqirayo walaalkiisa muslimka ah taasi waa mid xaaraan ah mana bannaana waxayna ku tusinaysaa taasi in qofka jeesjeesaya uu naftiisa u bogay iyadoo ay dhici karto qofka lagu jeesjeesayo inuu ka khayr badan yahay kan jeesjeesaya sidaba muuqata maxaa yeelay jeesjeesku wuxuu ka yimaadaa inta badan qalbi akhlaaq xun rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah sayid qutub raximahullah wuxuu yidhi bulshada muslimka ah ee ku taagan hadiga qur'aanka waa bulsho leh aadaab sarraysa fardi kasta oo ku dhex noolna waxa uu leeyahay karaamo lama taabtaan ah haddii midkood wax laga sheegana waxay ka dhigan tahay in bulshadaas oo dhammi wax laga sheegay maxaa yeelay waa jamaaco hal ah oo ay karaamadeedu mid tahay aayaddan waxay ka reebaysaa muslimiinta inay dhexdooda isku jeesjeesaan maxaa yeelay waxay taasi fasahaadinaysaa bulshada sideedaba haddii ay bulshada ku dhex badato jeesjeeska way fasahaadaysaa sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeyaan qof weliba oo bulshadaasi ka mid ah wuxuu isku arkaa inuu ka fiican yahay walaalkiisa taasina waa qayb ka mida fasahaadka bulsho ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan kaga digay waxaana ka mid a axaadiistaas hadalka nebiga ee ah ha isxasdina nejina ha isku samaynina ha kala caroonina oo ha kala jeesanina nejshiga waxaa loola jeedaa in qofka marka uu wax gadanayo inta loo yimaado lagu qaaliyeeyo badeecada tusaale ahaan in qof badeecadda rabo uu yidhaahdo waxaan ku rabaa kun markaas baa waxaa imaanaya mid kale wuxuu leeyahay anigaa ku qaadanaya kun iyo boqol isagoo xitaa aan rabin inuu gato marka qofka badeecadda rabay wuxuu ku qasban yahay inuu bixiyo lacag ka badan inta uu qofka kala sheegay waa sidaas nejshiga ha kala caroonina waa arrin iska cad oo yaan la kala xanaaqin dhabarkana ha isku jeedinina waa ha kala tegina mid ka mid a culimmada salaadda marka ay dadku ka baxaan kadib waxa uu dadka ka reebi jiray inay gadaal u laabtaan isagoo ka baqaya inay noqoto muslimiinta oo dhabarka isku jeediyey xadiidka isagoo sii socda wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhi midkiinna yuusan gadan wuxuu walaalkiisa iibsaday addoommihii allow noqda dad walaalo ah muslimka muslimka kale waa walaalkiisa ma dulmiyo ma khudlaamiyo mana xaqiro taqwadu waa halkan wuxuuna saddex jeer tilmaamay xabadkiisa qof waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah muslim kasta muslimka kale waa ka xaaraan dhiiggiisa maalkiisa iyo cirdigiisa tani waa dabciga islaamiga ah ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam nagu amray inuu ahaado xidhiirka ka dhexeeya labada qof ee muslimka ah waa in qofku walaalkiisa ku fiiriyaa eegmo sare jaceyl iyo walaaltinimo amaa eegmada xaqiraadda iyo inuu qofka isku arko inuu ka fiican yahay walaalkiisa waa fasaad bulsho waxaa kaloo qofka muslimka ah waajib ku ah inuu difaaco walaalkiisa ama walaashiisa marka cirdigooda wax laga sheego ama la xanto dabeecadaha noocaasa hadday nagu dhex faafaan xanta meesha ayay ka baxaysaa hunguri marna ma yeelanayso in acraadda muslimiinta fadhiyada looga sheekaysto qofka walaalkiisa difaaca marka la xamanayana waxa uu yeelanayaa ajar weyn iyo inuu naarta ka badbaado allah idankiis rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii difaaca sharafka walaalkiisa isagana alla ayaa wejigiisa naarta ka difaacaya lafdi kale wuxuu leeyahay qofkii walaalkiisa oo maqan difaaca isagana alla ayaa wejigiisa naarta ka difaacaya inaad difaacday cirdiga walaalkaaga muslimka ah darteed waxaad uga badbaadaysaa naarta marka qofka mu'minka ah waa inuu difaaco walaalkiisa inta uu awoodo qofka ugu horreeya ee maqla qof wax ka sheegaya cirdiga qof muslim ah ama koox muslimad ah waa inuu isagu noqdaa qofka difaaca qasab ma ahan in difaacu noqdo mid qallafsan waxaa ku joojin kartaa xantaas si dabacsan oo waxaad leedahay walaal ma habboona inaan xamanno walaalaheenna muslimiinta ah xantu alle iyo rasuulkiisa raalli kama ahan waxaad adeegsanaysaa usluub wanaagsan ee macluumada gaarsiin kara qofka muslimka ah ee uu ka dhacay gefka arrintana waxaan ku xallinaynaa iyadoo aan buuq iyo khilaaf kale meesha ka dhalanin oo aanu shayddaan goobta soo xaadirin aayaddu fawaa'id badan ayaa ku jirta iyo ta'amulaad badan insha allahu tacaala waxaan kusii dhammaystiri doonaa dersiga soo socda allah waxaan weydiisanaynaa inuuna baro waxaan jaahilka ka nahay naguna anfaco waxaan baranay isaga ayaa taas awoode ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تأملات في سورتي النور والحجرات
warkii subaxnimo ee saaka dhegaystayaal kala socoteen rediyo alfurqaan waa naga intaa